dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan dhegaystayaal idil ahaantiin meel walba joogtaan iyo si walboodna oo maqlaysaanba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xulashada waraysiyada raadiyo cadaado miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa
waa habeennimo axada isniin ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay ku astaysan tahay koob iyo soddonka bisha saddexaad ee maaj labada kun sagaal iyo tobanka qodobada caawa barnaamijkaaad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya guddoomiyaha guraceel oo ka warbixiyey dab saaka subaxii hore ka kacay guraceel sheegayna in degmada aysan lahayn wax debdamisa madaxa xukuumadda galmudug oo ka hadlay dab khasaare hantiyadeed geystay oo saaka ka kacay magaalada guraceel ee gobolkani galgaduud sheegayna in uu xiriiro la sameeyey milkiilayaasha hantidii dabkaasi ku burburtay baarlamaanka puntland oo ansixiyey miisaaniyadda sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka oo gaaraysa konton iyo afar milyan iyo afar boqol iyo konton dollar waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo ansixiyey miisaaniyadda labada kun sagaal iyo tobanka oo uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shir dowladda federaalk soomaaliya iyo puntland uga socday garoowe lana xiriiray qorshaynta loogana hadlayay sidii loo dhaymi lahaa deymaha lagu leeyahay dowladda federaalk soomaaliya oo lagu soo gebangebeeyey garoowe haddaba maxaa shirkaasi ka soo baxay barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee caawa aad maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya kalluumaysatada kabaal ee gobolka nugaal waxa ay baaq u dareen dowladda waxayna ka cabanayaan dhibaatooyin ay kala kulmaan maraakiib shisheeye oo ka jillaabata badahooda qaar ka mida odayaasha ku dhaqan deegaanno hoos yimaada owr culus waxa ay ka cabanayaan biyola'aan xilligan ee halkaasi ka taagan barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka وبغل يهودي رقبة بيرنايو بركة وفراي برقة لقو مقاري warninku indhacadka ma qurbajoog israa'iil ka yimid uu ahaa taas ma ahaynin kalif maroona maxaatii kurbaysis ahay waa xubinta xiisaha badan ee kalamaan barnaamijka qaybihiisa dambe ayaad ku maqli doontaan gabagabada barnaamijkana waxaad dhegaysan doontaan sidii barayarowdho midhawaaga subaxdii badda kaaga soo kacay burxa iyo bannaan haw boosaaso iyo bani midhabiyo hargeysiyo berihii wajahliyo
waa heesta gunaanadka u ah barnaamijka xulashada waraysyada ee raadiyo cadaade ee caawa ay u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka xulashada dadyow qubayoo ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyow qubayoo ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oonka qoomamayn ibliisku isii qurxiye weliba iyagu isla quman
mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiin meel walba joogtaan iyo si walbood noo maqlaysaanba waxaynu gudagelaynaa barnaamijka xulashada waraysyada oo aad kala socotaan raadio wacdaado f m sideed sideed dhibic shan makaartis aynu ku bilowno degmada guraceel ee gobolkani galguduud saaka gelinkii hore waa subaxii hore ee saaka waxaa ka kacay dab khasaare hantiyadeed geystay kaasi oo ka bilowday goob ay ku taallay kaalin shidaal kadibna ku fiday xarumo ganacsi oo ka agdhowaa goobtaasi dabka ayaa waxa uu sii qabsaday xarun ku agdhoweed halka uu ka kacay oo lagu dejiyey amaba lagu kaydiyo shidaal aad u fara badan khasaaraha dabka ka dhashay ayaana aad u fara badan waa khasaare hantiyadeed ma jiro khasaare nafeed oo halkaasi ka dhashay sida ay noo xaqiijiyeen dadka ku sugan degmada guraceel ee gobolka galgaduud marka laga reebo gabar yar oo waa gabar uu jab ka soo gaaray een iyadoo ka mid ahayd dadkii dabka deminayay gudoomiyaha degmada guraceel ee gobolkani galgaduud ayaanu la xiriirnay si aynu wax kaga weydiino khasaarihii ka dhashay dabkii saaka iyo sidoo kale een sida degmada ay kaga hadashay amaba uu yahay go-aankeeda maadaama uu xusay in degmada aysan lahayn wax debdemisa oo gurmad ahaan halkaasi dabka ugu damiya amaba soo gaara xasan khasaaro ayuu u waramay mudane een akay aroortii ayaa waxaa ka kacay dab xoogan ayaa waxaa ka kacay xarun ka mid a xarumaha ganacsiga ee ku yaala degmada gurceel xaruntaas oo lagu magacaabi jiray beder gurceel shirkada ugu weyneed oo ku taalay galmudug beder ayay ahayd waa gartee een dab xoogan ayaa ka kacay waxaa ku yaalay kaalimo shidaal waxaa ku yaalay kaydkii shidaalka oo dhan ayaa yaalay maqaaxi weyn ayaa ku taalay een dabku halkaas ayuu ka kacay waa gartee marka dabka maxaa sababay wallaahi dabka een, siday u badinayaan een, maamulkii shirkadda waxay leeyihiin koronta ayuu ka kacay
waa gartee marka meeshu dabka khasaaro badan wuu geystay dhismihii oo dhan waa burburay een, shidaalkii meesha yaallo dhan iyo waa gubteen maqaayadii oo dhan waa burburtay marka wax oon ka dhaqan hadda waxaa ka jira een, qaybtii hoteelka keliya waa gartee meesha gubatay shidaal miya yaalay mise meel maqyada waay maqaaxi iyo shidaal labadu way isu dhowaayeen qayb eh, maqaaro waaweyn oo shidaal oo kaydka shidaalka ah ku dhawaa maqaaxida qayb macmacaana ku dhoweed aji baa hore uga taalay maqaaxida weyna gudahay ku taalay waxaasoo dhan eh, dhulkay ka meel noqdeen waa gubteen waa garta marka meesha shidaalka ma maqyada ku dhex taalay mise hotel ku dhex taalay
maya qayb geesay xigtay waxay u dhexaysay maqaaxida iyo shi- dhismaha weyn oo shirkadda hormuud ayay u dhexaysay waa garta maxaa khasaara ka dhasha dabkan
khasaaro culus ayaa ka dhashay een, wax khasaaro ah oo waxaysan khasaaro soo gaarin waxaa ka jira dad een, kuma aysan dhimanin ilaa adiga shan qofood ayaa isbitaalka la geeyey oo ku dhaawacantay laakiin khasaaro maal oo tiro badan ayaa meesha qabsaday een, ilaa shidaalka ku gubta meeshaas ilaa toddoba boqol oo fusta ayaa laygu sheegay inuu ka badan yahay een, haddee runtii musiibo xoogana ka dhacday een, shacabka reer gurceel iyo maamulkuna si aaday u gurmadeen oo meesha iyagaa dumiyey waa garta marka waxaad dowdamaysa ma hesheen oo idin yimid oo aad gacan ka hesheen wallaahi wax dembamisa ma aanan helin laakiin een, maskaxdanada iyo awooddanadaan waxaan ku talagalnay maadaama aanan debdamaysan inaan debino waa garta marka waana ku guulaysanay waa garta marka qaab nocee ayaa dabka u damideen sidaa u marteen waxaan ku daminay dalka ah xabasada iyo dadka oo runtii badeele ciidda ku ridayeen iyo sakeelada bay ku qaadayeen adiga looma kala harin si oo wadajir ah oo maamulka iyo shacabkiya oo magaalada dhan la isaga soo baxay ayaan ku daminay ilaahayna subxaana watacaalana wuu noo hirgeliyey wallaahi dareen waa dareemi kartaa dab intaas la egoo socday ilaa shan saaca uu dabku socday waa dareemi kartaa dhibaatada uu reebi kara iyo dareenka uu reebi karo waxaan hadda isweydiin karna maaha waa garta marka dabkan maxaa cabsiya oo deegaanka ay ku reebtay mas dhihi karaa dab noocan oo kale ayaa soo laaban karaa miska gaashaa wallaahi markeen hadda waa dareemi kartaa oo ajibti ajibiyada shidaalka meelay ku yaala korontooyinka aa wada yaala shaah baa lagu karsanayaa meeshii een, dab baa lagu shidayaa in khatartaan oo kale timaaday ee, aad bay u badan tahay waa garta marka dabkan dibintiis waxaa ka qayb qaatay shacabka iyo sidoo kale maamulka degmada ma jirtaa gacan ka korayso oo gacan aad ka heshaan sida dabkan aad u damin lahaydeen
ma wax maamulka iyo shacabka koreya oon gacan ka helaysaa waa ka marka deegaanka malaya wax dabdamayso
wallaahi hadda ma yaalaan waa garta marka xaqeen kugu sokaysa dabdamis
wallaahi hadda meelo badan oo la xiriirnay inaysan oolin inoo sheegeen waa garta marka ma ka gaashaabateen dhibaato noocan kale aysan deegaanka isku soo laaban
insha allahu tacaala qorshaa nooga degsan isagana waan gaari doonaa haddii ilaha yidhahdo waa garta qorshooyinka ka degan muxuu yahay
inaan arrintaas hadii aan la yidhahdo mar dambe ay soo laabantaan oo gaashaamo lahayn aan gaarno gudbina aan u samayno arrintan haddii ilahay yidhahdo aan dadbargelin aan nooga qorshay waa garta marka qab noocee ugu jiri kartaan in eh, dhibaataan noocan kale deegaankaasi kusoo laaban
adiga qorshihii koleyba guddigaas markii la sameeyo guddiga musiibooyinka ayaa arrimahaas oo dhan iyo nidaamkooda aa soo bandhigi doon haddii ilahay yidhaahdo Mhm.
sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan rajaynaynaa inaan horgelin haddii allah awoodila ogolaado waa garta marka hadda kahor ma isku daydan inaad heshaan debdemis
waan isku daynay weligana waynagu sugtay laakiin amuur walba waktigeeda kala mataa marka maxaa idiin suurta gala marka
hadda koleyba hadda koorna ama isticmaalin ciddaa kala kaashaysa ma jirtaa si aad deegaanka ugu heli lahaysaan debdemis walaalo waa dareemi kartaa waxaan waa magaalada ugu ganacsiga badan galmudug oo haddii istiraaji aan ganacsigeeda ugu weyn Mhm.
marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadaalkii aan hadda ka hor dadaalnay dadaalkiisina inaan heli doono hadda ka- hadda kabacdina ma yaraysa doona haddii ilaah yidhahdo gudoomiyaha degmada guraaceel ee gobolkani galgaduud ayuu ahaa wuxuu ka warbixinayay dabkii saaka halkaasi ka kacay dhanka kale sheekh maxamed shaakir cali xasan gu- madaxa xukuumadda galmudug waxa uu ka hadlay dhankiisa dabkaas waxa uu sheegay inuu la xiriiray mas-uuliyiinta amaba dadkii lahaa hantidii halkaasi ku khasaartay uuna kala hadlay in tan ay tahay een awood rabaani ah islamarkaasina ay wax kala qaybsan doonaan saxaafadda ayuu kula hadlay gudaha magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إيه إنا لله وإنا إليه راجعون كنت وعن آد آد uga tacsiyeynayaa musiibadii ka dhacday ee degmada guraceel oo ahayd dab karkacay waqtigii saakay lixdii subaxnimo ay ahayd saacaddu dabkaas oo ka bilowday kaalin shidaal kabacdina ku faafay maqaayado iyo baqaaro raashin iyo dukaamo musiibadaas waxyaabaha yacni wax ku noqday waxyaabaha yacni wax ku noqday waxaa ugu horreeyay shirkadda bedera ugu horreysay waan la hadlay eh, jaamac oo yacni madaxda ugu sarreyda ahaa marka yabii soo gaaray waxaan leenahay beddel khayr qaba allahayadii siiye ayaan leenahay bilicda magaalada meelihii yacni ay ka soo noqonaysa ayay ahayd haddana waxaan rajaynaynaa inuu noo dhismo mid kasii qurux badan midkii meesha ka dhisnaa taasaan rajaynaynaa waan la qaybsanaynaa dadka dadkeena shacabka ee galmudug waxaan la qaybsanaynaa khaas ahaan degmada guraceel waxaana ilaahay ka baryaynaa beddel khayr qaba iyo baraaro khayr qaba ilaahay inuu nuugu beddelo wax walba oo dhaca waa kaa weeyihiin muddo hore wax qadaraa weeye maanta lagama hormari karin lagamana dabamari karin wixii ilaahay qadara ayaana dhacaya qadarta ilaahayna baan baan ku nahay oo dad ka soo horjeeda ma nihin waxaana dad muslimiin ah qadaha iyo qadarta ilaahay u hoggaansamahaya waxaan leenaha marka dadkii wax ku yeeloobay dhimasho kama dhicin laakiin dhaawacyaa jira ilaahay ha bogsiiya ayaan leenahay dadka hantidoodu ku burburtana ama ay ku baaba'day kab khayr qaba iyo beddel khayr qaba ilaahay ha siiyo mid kaga barako badan oo kaga khayr badan ilaahay ha ugu beddela ayaan leenahay qalbigoodana ilaahay ha quweeyo waxay ahaayeen runtii dad dhallinyaraahii abaabulle ay sameeyeen xarumo ku ahaaday bay ahaayeen oo ummadda loogu adeegayay marka wax qadaraha wax kuwii soo kabta alla idinka dhiga ayaan leenahay Ee, runtii waxyaabahaas oo kaleeto waxay u baahan yihiin in wax laga sii meel dhigto sida debdemisyo oo kaleeto musiibooyinka looga hortago oo looga gaashaamto ayaa jiray hadda ka horna runtii ee tago oo looga gaashaamto ayaa jiray hadda ka horna runtii Ee, waan isku taxallujina dalabkooda dowladda federaalka waa weydiinay mar dhow hatar safar aan ku tega turkiga dowladda turkiga waxyaabahan weydiisanay bay ka mid ahayd inay noogu deeqaan dabdabisyaal musiibooyinkan oo kaleeta looga hortegahayo meelaha yacni markii ay ka dhacaan waxaana rajaynaynaa inaan isku tashano ayaan rajaynaynaa ganacsatadeenna iyo maamulka maamulka iyo ganacsatadiisuba inay isku tashadaan wixii kaleetoo kusoo kordha oo gacan na- na- yacni ay nooga timaadana waa soo dhawaynaynaa waxaan leenahaa marka inaan isku tashanno weeye haddii alla yidhaahdo ganacsatadeenu istaagto maamulkuna waa u istaagahayaa arrintaas sidii wax looga qaban lahaa musiibooyinka noocan oo kaleeta looga hortegi lahaa xoogga ayaan saaraynaa waxaan aad iyo aada ugu bogaajinayaa shacabka reer gurceel sida ay intay isu kaashadeen ay u badbaadiyeen arrimo badan ama qalab badan ay u badbaadiyeen oo shidaal leh oo raashin leh oo dukaamada dharkiilay ah waxyaabaha sida ay u badbaadiyeen oo isu gacan siiyeen oy u wada gurmadeen haddii ay yihiin gawaarilaydii nuucyadii kala gadisnaayo gawaarida oo gurmadka samaynayay wax ka haray oo yacni ma jirin sida ay isugu kaalmaynahayeen ummadda ga- ee yacni reer galmudug ee reer gurceel sidaas inay gacmaha isu qabsadaan ayaan kusii boorinaynaa haddii alla idmo musiibeeyinka noocan oo kaleetaana wada jir ay uga hortagaan aada iyo aad waxaan leenahay runtii cid kasta oo wax ku soo gaareen ama dhaqaala ha uga burburo ama dhaawac yacni ha ku soo gaaree kab khayr qaba allaha siiya baan leenaha beddel khayr qaba allaha siiya baan leenaha dhammaan intii ka qayb qaadatay arrintaas oo gacan ka geysatay inay danto oo soo gabangabowdaan sheekh maxamed shaakir cali xasan madaxa xukuumadda galmudug ayuu ahaa wax uu ka hadlayay dabkii saaka een aroortii hore ka kacay degmada guraceel ee gobolkani galgaduud intuu degay qaar ba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
baarlamaanka maamulka puntland waxa ay maanta ansixiyeen miisaaniyadda sannadan labada kun sagaal iyo tobanka ee xukuumadda madaxweyne deni taasi oo dhan konton iyo afar milyan afar boqol iyo konton dollar oo maraykanka xildhibaanada soo xaadiray ayaa ahaa afartan mudane soddon iyo siddeed ka mid a ayaana u codaysay halka hal mudane uu iska diiday mid kalena uu ka aamusay in miisaaniyadda la ansixiyo baarlamaanka ayaa ansixinta ku lifaaqay in afarta ciidan ee puntland ka jira ciidamo aan ahayn aan miisaaniyadda waxba laga siin karin iyo in lasoo caddeeyo lacagta loogu talagalay caruuraha meesha ay ku baxdo ugu horeyn wasiirka maaliyadda maamulka puntland ayaa xildhibaanada ka codsaday inay ansixiyaan miisaaniyadda labada kun sagaal iyo tobanka ee maamulka puntland
xildhibaan cabdiqani haa madaxweyneyaasha madaxweyneyaasha anugu hadda intaan ogahay cabdisamed cali shire iyo cabdixaan faroole labadaanna waxbaan siinaa saddexdii bilood haddeeraan joogay labadaanna waxbaan siiyaa wixii u qornaa mid walba anu wax uma qorin xasan ahaan een, wasaaradda wixii ugu qornaa mid walba waa siiyaa weliba een, maarso kale shan iyo labaatanka markay maraysay cabdixaan faroole weli ma siin laakiin shan iyo labaatanka markay maraysay cabdi saacad shire waa siiya Een, inaan sharfna waa arnaa madaxweynaha cabdiweli iyo cabdixakiim weli waxba lagama soo gudbin miisaaniyadda lagama soo gudbin haddii madaxweyne iyo xogeen baan baan joogee la dhahay waa isku standard cabdixakiimna intii cabdiweli baa la siinayaa Een, cabdiwelina intii cabdixaan baa la siinayaa haddii een, iyada laga raacayo haddii wax ka duwan ay la keenayo oo la dhahayo waxaa ka duwan ha loo- saa loo galaan diyaar baan ahay laakiin intaan ogeyni labadii madaxweyne madaxweyne hore kuwii ka horeeya hadda qaybna dhimata qaybina maba joogahayno Een, cadda dhimay iyo xasan dhimay iyo cabdulaahi dhimay iyo in cabdixaashina nin maraykan dhimay waayo wuu jira dibadu jiraa gaagaab ma qaataa okay waa ka- gaagaabna waa qaataa baa la yidhi Een, qolada hadda ka degtayna insha allah kuwaasay ka mid noqonayaan ugu dambeyn markii xildhibaanada ay soo gebagabeeyeen doodooda guddoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo ayaa ku dhawaaqay ansixinta miisaaniyadda sagaalka bilood ee soo socota doodii quruxda badnayd ee ay kaga doodayeen miisaaniyaddii oo aynu soo wadnay tobankii cisho u dambeeyey hawsheeda iyo shaqadeeda maantana ay tahay maalinkii u dambeeyey Een, aad baad ugu mahadsan tihiin dooda hufan ee quruxda badan ee aad ka doodeen waxaan rabaa marka intaanan codgelinin dhowr mudaaxadoo yaryar bal inaan yar taabto mudaaxadada koowaad waxay tahay mudanaa wuxuu yidhi saaka waxaan ka rabnaa guddoomiyaha lacagta miisaaniyadda noogu jirta mudana waxaan leeyahay mudan aadoo mahadsan hawshaas anigu madihii maamul buu garuhu leeyahay iyo adminan finance iyaga ayaad insha allaahu u tegi doontaa iyaga ayaadna weydiin doontaa wixii faahfaahin aad uga baahan tahay arrintaas iyada ah because iyagaa shaqadoodii weeye iyagaa u xilsaaran taas intaasaan ka baxay tan shaqaalaha oo aad ka hadashay shaqaaluhu waa sax laakiin iyada laftigeeda waxa weeye waa shaqa wasaaradeed waa shaqa xukuumadeed iyadaa xaq loogu leeya inay reform soo dirto oo ay baadho shaqaalaha maxaa saxa maxaa qaldan taana iyagaa laga rabaa laakiin marka la leeyahay boqol iyo xoogaa baa golaha baarlamaanka u shaqeeya baarlamaanku waa institution weyn saddex institutiona jira institutionka ugu weyn weyn waxaa ku jira maca ciidankiisii weyn marka la leeyahay maca ciidanku waa ku jira laakiin iyada laftigooda waa arrin khusaysa xoogayaha iyo agaasimaha maamulka iyada laftooda iyagaad kala xiidhaysaa ama wixii khaldanoo ku jira xukuumadday u taallaa hadday jirto iyadaa guddi reform soo dirayso oo laga rabaa inay saxdo taa intaasaan kaga tegayaa arrinta aynu ku jirray oo hadalkeedu bato miisaaniyadda iyo khaladaadka la sheegayo waa sax innaga baarlamaan waa sixitaankiisa asalna waxaa ka haddaynu daacad ka nahay waa saxmaya wasaaraddina shalay waataynu dhegaysanayno waxay tihi waanu saxaynaa ballanqaad bayna samaysa inaynu halkaas kala jaan qaadnaa muhiima waxaa kaloo muhiima oo aan baarlamaanka u soo jeedinayaa baarlamaanku waa guddiyo guddi walba shaqa u gaara bay leedahay ama wasaarado ka mida xukuumadda ayay le minister la tahay ma aha guddida dhaqaalaha iyo guddida amniga keliya in laga hadlo guddi walba waxaan ka rabnaa oo loo xilsaaray oo ay u xilsaaran tahay inay shaqayso oo shaqo joogtaa qabato waxay u xilsaaran tahay inay wasaaradaha ay la shaqayso iyo hay-aadka ay la shaqayso ay mar walba u tagto oo korjoogtayso ma aha in baarlamaanku markuu fadhiyo kaliya laga hadlo inay si dhow la socdaan rabuud bay xaq ugu leeyihiin su-aalay xaq ugu leeyihiin inay u yeedhaan bay xaq ugu leeyihiin inay u tagaanoo wixii khaldan ay faraha iskula taabtaan bay xaq u leeyihiin waxaa la rabaa in la shaqeeyo aan laakiin guddiyadu magac noqonin magac inaanay noqonin mas-uuliyaddaas cidday saaran tahayna waxa weeye waa guddoomiyaha guddida kana mid ah guddiga joogtada laakiin waa mas-uuliyad wadareed guddidoo dhan saaran waxaa la rabaa guddiyadu inay si toosa u shaqeeyaan arrintaa waa ku celinaya taas ayuunbaa isbeddel ku imaan kara wasaaraddii ama hay-addii la shaqayn weyda oo iyadu ay arrintaasi ka suurtogeli weydo waxaan ka codsanaynaa guddidu inay u soo gudbiso golaha wakiilada tallaabaa laga qaadaya dastuuri ah waayo shaqada guddidu waa dastuuri laakiin hadday shaqayn waayaanoo meelahan ay iyagu dee aanay shaqo qabanin ama xilliga baarlamaanku fadhiisanayo ay warbixina raadiyaan oo waraaqo loo soo daabacay ay soo qaadaan waxa weeye waa mas-uuliyadoodii bay gabeen wax saxana maaha waana lagula xisaabtamaya aakhiro iyo adduun labadaba waxaan ka codsanayaa guddiyadu inay si toos ah u shaqeeyaan waxaan ka codsanayaa shaqadoodu mar walba way taagan tahay inay qabtaan waxaan ka codsanayaa xataa shaqooyinka ay qabanayaan hay-adaha xukuumaddu ama wasaaraduhu inay wax ka ogaadaan oo ay wasaaradaha u tagaan oo yidhahdaan shaqooyinka aad ka qabanaysaan degmooyinka iyo gobollada waa inaan ognahay because waa shaqadooda ama qoraal ha u qoreen ama ha u tageen xaq waxay guleeyiin qoraal inay qoraan yaraadaan waa inaanu wax ka ognahay dhaqdhaqaaqyada iyo activitka si aad ula jaan qaadaan oo aad u ogaataan oo xog walba aad u heshaan ama meelaha wax laga qabanayo aad gobjoog ku ahaataan oo xildhibaanku iyo shacabkii shacabkiisuna u arko xildhibaankuna dina shaqo u hayo laakiin meel walba in wasaaradda ama xukuumaddu taagnaato baarlamaankiina laga dhigo waxaan shaqaynayn ama dee maxaydeenay aan waxba la ogeysiinayn waa mas-uuliyad aynu inagu leenahay guddi walbana waxaa laga rabaa wasaaradaha iyo hay-aadka la shaqeeya culays inay ku saarto dhaqdhaqaaq kasta oo ay qabanayaan iyo wax kasta oo activity ay qabanayaan inay la socdaan oo ogaadaan haddii kale guddigaa gabay shaqadoodii ciddii u hoggaansami weyda shaqada oo hay-ad ama wasaarad ah waxaan ka codsanaynaa inay soo gudbiyaan waan sheegay tallaabaa laga qaadi doonaa golaha tallaaba ka qaadaya intaas waxa weeye waa waa waa waa shaqada aynu leenahay oo guddiyada waxaan kaloo aan rabaa inaan si gaara u taabto guddida dhaqaalaha iyo guddida amniga waxaa gaarka loogu taabanayaa mas-uuliyad gaara oo hadda iyadu taagan oo qaa'ima baa saaran waayo waa labadii meeloodeen hadda ka jilicsannahay waa dhanka amniga iyo dhanka maaliyadda shaqa mas-uuliyad gaaraa sii saaran waxaan ka rabnaa weliba guddida dhaqaalaha inay si toos ah ula shaqayso wasaaradda iyo meel kastoo dhaqaale ka soo baxo hay-ada wasa- wasaarad ama hay-ada waxaan ka rabnaa inay iyadu soo ogaato wax kasta oo khaldan ma aha inaynu inagu hadda miisaaniyadda xataa dhexdeeda ka baadhbaadhno waa inay guddidu ogaataa wax kasta oo khaldan waa inay guddidu ogaataa hay-ad kasta oo aan qaada lacag aan sharci ahayn ama dakhli aan sharci ahayn oo aan marin baarlamaanka waa inay ogaataa dakhliyadaasi sida loo qaado barsenteejada wasa- xataa waxaan ognahay wasaaradu dakhliyada ay qaadaan isku barsenteejka ma aha qoloba waxbay goosataa cidu sharcigaysana la garan maayo iyagii laftigoodii xataa wax dhig waloo siman maaha mid baa boqolkii shan qaata dakhliga uu soo saaro mid baa laba qaata mid baa shan iyo toban qaata mid baa labaatan qaata waxyaabahaasoo dhan waxaa laga rabaa guddida dhaqaalaha laga doonaya annagu si dhow baan la shaqaynaynaa haddii ilaahay idinka dhigo laakiin waxaa la rabaa wax kasta oo dakhli oo la qaado haddaanu sharci ahayn iyo hadduu sharci yahay oo waddo khaldan marayaba iyagu inay soo gudbiyaan oo baarlamaanka u soo gudbiyaan baarlamaankuna markaa go-aan ka gaaro iyagana xilkaasaa gaaru saaran guddida amnigu sidoo kale dalka amnigiisu waad ogtihiin hadda waxaa weeye wuu laadlaadaa waxaan rabnaa iyaga laftigooda insha allahu inay hay-aadka amniga si dhow ay ula shaqeeyaan oo waxaa weeye iyaga laftigoodu ay ogaadaan meel kastoo wax ka jiraan iyo meel kastoo wax ka jiro golahana ay la wadaagaan wixii taageerahana goluhu waa isla garab taagayaa waayo wax kastoo aynu hayno ama horumar ama dhaqaale xataa lagama hadli karo haddii aanu jirin amni bakaas qofku hadduu dee nabada aanu haysan muxuuba ka fekeri karaa xataa cibaado kama fekeri karo iska daa wax kaloo marka waxaan se waxaan leeyahay aan xil weyn aan isa saaro mas-uuliyad aan isa saaro nimayow xilkasnimadu waa shay qaali ah qof kastoo baarlamaanihi inuu xilkas noqdo mas-uuliyad dareemo wixii jira ama wixii mas-uuliyad uu saaran isagaoo la gaar loo saaray uu guto uu guto intaa markaan ka gudbo waxaan insha allahu halkan aynu hadda kaga doodnay miisaaniyaddii waxa eh, goluhu uu miisaaniyadda minidku waxa weeye eh, wuxuu u dhacay doodu laba qaybood oo kale ah dhinac wa iskaga mid bay ka yihiin laakiin farqi baa u dhexeeya qole waxay tiri in la sii daayo miisaaniyadda waxna kuma xidhin minidku saasuu ahaa qolada qolana minidkoodu wuxuu ahaa in miisaaniyadda la sii daayo laakiin la raaciyo qoraal waxyaabaha aynu tabanayno khaldan si loo soco marka waxaan qabaa anigu miisaaniyadda fakarkayga markaan dhiibto minidka intaana gelinin inaynu qaadanno oo codkana aan ka hormariyo in la raaciyo qoraal sixitaan ah meelaha aynu tabanayno oo ay ugu horrayso kow xeebaha dastuuriga ah oo ah in wasaaradda maaliyaddu ay maxaahaydeen ay soo eh, raaciyaan miisaaniyadday soo gudbinayaan lifaaqa hay-adaha maxay ahaydeen ay eh, dakhliga qaata dakhliga qaata inay soo raaciyaan nifaaq miisaaniyadda ku lifaaqan si loo ogaado waxay qaataan siday u qaataan iyo soo kharash karayaan Eh, waxaan kaloo qabaa in lagu daro eh, qodob ah in wasaariyadda in wasaaraddu aanay madaxyada miisaaniyadda madax madax loo rari karin ilaa ay helaan ogolaasho baarlamaanka mooyaane way dhici kartaa duruufi way iman kartaa loo baahdaa madax kharash ku jira oo madaxii laga saari lahaa maran yahay laakiin waa duruufi hadday keento waa inay soo ogeysiiyaan baarlamaanku lana ogyahay baarlamaanka guddida dhaqaalaha u soo gudbiyaan guddida dhaqaaluhu marka ay u soo gudbisaa baarlamaanka Eh, qodobka saddexaad oo eh, iyadana aan aan aan eh, eh, ku darayaa wuxuu yahay in ay wasaaradda iyo guddida dhaqaaluhu wadaagaan hay-ad kasta oo qaada dakhli aan sharci ahayn baarlamaankuna aanu ansixin waayo waxa xalaaleeya cashuur in la qaado waa golaha wakiilada wey hay-ad kasta oo dakhli qaada waa inay wadaagaan guddida dhaqaalaha iyo wasaaraddu oo la soo gudbiya hay-ad kasta oo qaada dakhli aan sharci ahayn saddexdaa qodob baan qaba anugu in lagu daro miisaaniyaddana aynu sii dayno aynuna qaadanno qodobka ah in la raaciyo lifaaqaas ama tabashooyinka marka insha allahu cod baynu gelinaynaa mudanayaasha wuxuu yahay lifaaqa in la mideeyo bersentajka laftigiisa in la mideeyo bersentajkaas oo uu noqdo maxay ahaydeen mid hadday jirto hay-aadku ama duruufaha ay kala duwan yihiinna justification macquulah la keeno oo guddida loo soo gudbiyo dhaqaalaha marka mudane waa dhammaaday warkii cod baynu gelinaynaa insha allahu marka hadda waxaan gelaynaa codkii qodobkii ciidanka miya waa sax ciidanka in la waafajiyo oo ay wasaaraddu waafajiso afarta ciidan ee ku qoran dastuurka dowladda puntland laakiin aanu jirin ciidan shanaad ama ka gaaro meel gaara ku yaalla shantaa qodob baynu raacinaynaa haddii alla yidhaahdo marka waxa weeye codkaynu gelaynaa xildhibaanadu insha allah codka u diyaargaroobeen yaa qaba in la sii daayo miisaaniyadda iyadoo la raacinayo lifaaq aynu ku xusi doonno qodobadii hadda aynu ka hadlaynay soddon iyo siddeed mudane ayaa u codeeyey waxaan qirayaa inay ku ansaxday miisaaniyaddii dalku sidaas xalaal iyo xaqna ay ku tahay lana isticmaali karo ay wasaaraddu iyo dalkuwa isticmaali karaan dalkuna uu leeyahay barri oo kowda abril ah miisaaniyad insha allahu uu ku dhaqmi doono sagaalka bilood ee soo socota waana mahadsantihiin odayaal intaa waxaa inoo weeraya shirkeennu wuu xidhan yahay xilligii dastuuriga ahaa ayuun baynuna isu iman doonaa haddii allaha awoodari oggolaado waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiyaha baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhooba ayuu ahaa wuxuu ku dhawaaqayey ansixinta miisaaniyadda labada kun sagaaliyo tobanka ee golaha wakiilada puntland ay maanta garowga ku ansixiyeen markaan haddaynu egno dhanka iyo koonfur galbeed golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ayaa ansixiyey miisaaniyadda labada kun sagaaliyo tobanka oo horey u soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada waxa ay sheegeen miisaaniyaddan inay meel marinayaan islamarkaasina lagu howlgeli doono loona baahan yahay sida ugu habboon in lagu dhaqmo الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله جيك أو بلعت صدقني كوب بلس الدهال لما كنت من سجالك ولي نسك كوي قلنا دقدقة أو نسكواري رحمناها دولة كفر بلد الصومالية مدن عبد العزيز حسن محمد لفت قري ولو كاسو جديد هايتي لما قلت بدهان بيني أمن من نسكواريستا نسكواريستا قارهان وزارة المالية دولة قبلت كفر بلد الصومالية يا خميستي لها دافي wala sheegtay in miisaaniyaddii lamada kun toban iyo sagaalka iyagoo cudurdaar ku muujidaysa didi bilowda la hadhaafi maadaama wadanka madoono doorasho la kajaray madoono isbedelo shal duwan la kajaray ini iyo haladaayti khamiista horena sheegtay waana raali guri ku cusubtii madaxweynaha iidanka golaha wasiiradaba hase yeeshee golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha madiyo ku garaaween cudurdaarkii wasaaradda maaliyadda dowladda koonfur galbeed soomaaliya khamiista hor hajeedidii weliba dhakeenaa in geedka oo sabta ee dashaani miisaaniyadda maadaama wadanka usucin shaqeeyo kor ama dowladnimada iyo aroodadareer korna haddii la halla miisaaniyad la ka shaqeeyo ama xafiisyada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo ka shaqeeyaan saas hadda ku kulan kasta oo la iska kooyoba waxyaabaha lagu horreeyo dowladda iyo daytooy golaha wasiirada ku hadalayan weli inka muhiimsina arrimaha ammaanka iyadoo dabcan khamiista horena safari lagu warbiyo xaalado guud ahaan oo amniga koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan geedka wasiir ku-xigeenka wasaaradda isaaq baarowsa si faahfaahsan shalay iyo nintay darad xaaladda guud ee koonfur galbeed soomaaliya use warbixin guud ku sii haddii uuna dul sugna miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa gudbiyay sanadkan weli wahaa baase siyeed milyan toddoba boqol lixdan iyo lix kun afar boqol soddon iyo lixdan siyeed kun oo doolar iyo miisaaniyadda lamada kun toban iyo laytoy sagaalka oo sanadkan koonfur galbeed soomaaliya iyadoo miisaaniyaddan iyo kushal kooyi doonto alleerooba wal gudaha dakhliga gudaha ku kooyo iyo naytoy dakhliga dabcan dowladda federaalka soomaaliya iyo kakabaasa miisaaniyadda koonfur galbeed saas hato ka weli kale ku kooyay dakhligan qiimo on ka muhiimsan hay-adaha shaldun oo caawiyaan koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana bangiga adduunka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد maanta oo maalin axada taariikhdun ay ku beegan tahay soddon iyo kowda bisha maarso ama bisha saddexaad laba kun sagaal iyo tobanka waxaa shir deg dega golaha wasiirada loogu yeeray ay ku meelmariyeen miisaaniyaddii labada kun sagaal iyo tobanka oo wasaaradda maaliyadda ay ugu tala gashay laba kun sagaal iyo tobanka runtii wasaa- wasiiradii waxay u ansixiyeen cod aqlabiyada labaatan iyo afar wasiir ah aa u codaysay dabcan hal wasiira ka ah diiday wax ka aamusan ma jirin Een, runtii waa tallaabo aada u muhiima ay noo tahay een, in golihii wasiirada maanta ay ansixiyaan oo muxuu ahay kasoo gudubto tallaabada labaad oo noo xigto oo miisaaniyadda ay ansax ku noqon doonto iyo ku dhaqangeli doonto waa tallaabada oo golaha baarlamaanka ay ku ansixin doonaan waxaan rajaynaynaa ayagana sida ugu dhaqsiya badan in golaha baarlamaanka aan horgeyn doono kabacdina golaha baarlamaanka ay ansixin doonaan sidaas ay mi- miisaaniyaddii ku dhaqangeli doonto haddii ilaahay dabcan miisaaniyadda laba kun sagaal iyo tobanka aan ugu talagalinay een, koonfur galbeed cadadaydu waxay la egtahay sideed milyan toddoba boqol lixdan iyo lix kun afar boqol soddon iyo sideed dollar oo loogu talagalay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka in lagu een, kharash gareeyo dowladda koonfur galbeed howlaheedii iyo ee, muxuu ahaay een, een, barnaamijyadeedii kala duwan intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay
kalluumaysatada deegaanka kabaal ee ayl ayaa ugu baaqay dowladda inay wax ka qabato dhibaato ay sheegeen inay ka haysato dhanka kalluumaysiga iyadoo badda ay ku haystaan jiifley shisheeye sida ay hadalka u dhigeen cali cabdi huurse oo ka mid ah kalluumaysatada ayaa warbaahinta la hadlay waxa uuna ka warbixiyey arrimahaasi isagoo een uga warbixiyey wariyaha garowga ee raadiyo cadaado xaliimo ayaa arrimahaasi ka wareysatay waxaan walaal ka qabanayaa anigoo degmada ayl ka tirsan waxaa weeye badatan waxaa jooga gooyo habeenkii waxaa weeye magaalada waxaa maraysa xamar ifkeeda lama xisaabi karo gooyaha jooga gooyaha jooga ana wax soo geliya wax soo diray war uma hayno sidaa daraaddeed kalluunka way qaataaneen oo waxay rabaan waa qaataan wa adigu kalluunka ilaa iyo boqolkiiba waxay qaataaneen adigu boqolkiiba shan ama toban bay qaataan sagaasanka kale waa daadshaan ma garan waaya maxaad ku caddaynaysaan caliow in doonyahaasi ay kalluun gurtaan oo wax qaataan waxaan ku caddaynayna soomaha puntland oo dhan baa og inay doonyahaas kalluun gurtaanin midooda kale kalluunka soo caariyaya baa waxaa ku sawiran shabaagihii baa ku sawiran kalluunka shabaabuu ku sawiran yihiin shabaaga kalluunka shabaagaha gala umeelka kalluumada kale ma garan waaya
haddaba waxa weeye meeshaas waxa weeye waxa weeye badda waa la xaaluf xaalufin baa lagu wadaa waxna boqolkiiba toban haddii la qaato sagaashanna la daato xeebta ay maanta wada yaaleen oo ummadda ay yaabtay oo la mari waayo xeebtii oo haddaa rabtaan inaanu beesalax inuu kusoo duubayno oo inuu kusoo daadinayno haddaa u baahataan waa soo daadinaynaa baddaa maanta xaaluf bay ku socotaa waxaan doonaynaa dowladda puntland inay wax ka qabato badii waa baabaaday xoolo kale ma lihin geed kale ma lihin hadankan waxaa degan ilaa iyo laba kuna oo reer oo aan neef u xiroon oo baddaa ku nool ama waxay dowladsooduda ku nool maanta dirac baa haysata saxiibada ma leh kuba isaga dhexiyaan ma leh ee xoola ma leh wixii ayda usoo diraan bay qaadan jireen haddeerna muddo afar bilooda hay-adaha waxba lagama hayo dadku waa ku baktay haraad iyo gaajo iyo maxnuun waay cali iyadoodaadaabadood iyo hodana sidaa loo guranaya saa loo baabiinaya waayahay een marka adigu indhahaagu ma qabteen kalluunka aad leedahay een baddaa ay ku soo cariyeenoo maxay shabaaguu ku jiray imisaadna ku qiyaasi lahayd kumaanku baarka kumaanku qof baarka xeebuhu wada yaallaa isagoo qurun oo tortora buu xeebaha wada yaallaa wuxuu u yaallaa sidii qoryo daadkeeday buu u yaallaa xeebaha waa tuusan yahay dukaafad baad moodaysaa haddaba waxaa weeye soomaaliya sidatan ma ahaanayso kumana noolaan karto haddii badeedii la xaalufiyo xoolo kale soomaaliya inayan lahayn caloosheeda ha u sheegto ma garan waayahay een doonyuhu marka ma habeenkii oo keliya ay aad aragtaan mise maalinkiina saas kale u qaataan maalin iyo habeenba waa muuqdaaneen xoogaha maalinta waxay ku fogaadaaneen xagga kubadda casarkii bay soo dareeraanin hadda saacadaas ay la jooga saddex baa marsada ku xiran oo biyo ka dhaansanaysa ma garan waay marka ma la kulanteenoo ma la hadasho dee suntii hargaha saaran se uma sheekana soomaaliya waa suntii hargaha suntii hargaha iyagaa iyagaa wata iyagaa saaran iyagaa baxri ka ah iyagaa waardiye ka ah iyagaa soo diray see laga yeeli maamulka gobolka nugaal iyo kan ayl arrintaa ma kala hadasheen boqol jeer baa ayl kala hadalnay ayl boqol jeeraan kala hadalnay ayl waxa weye degmo weeye badda waa ka dheer baddadu waa waa leedahay annagu waxa weeye gaari waa baanu joognaa tooyada laga xakumo ayl oo ugu dambaysa oo beri ugu xigta baanu nahay ma garat degaankaagu magacii kabaal baa layaa kabaal xaad baa layaa kabaal kabaal baa la yihahdaa garmaal iyo wuxuu dhaxayaa iyo iyo maraya ma garat marka ma deegaanka keliya dhibaatada uu ku kooban yahay mise deegaano kalaa idinla qaba maraya waa lala qabtaa Ka- garmaalna waa lala qabtaa kabaalna waa lala qabtaa waxa meelaha kalluunka ka soo daadinaya waa ilaa suud ilaa gadac ilaa ayr dooyaha imanayo wey waxa kalluunka saa badda ugu qaribaya marka anigu bal haba qurma berigu hadduu doonahe waxaan ka qarqarayaa maanta soomaaliya xaalufka lagu wado wadda soomaaliya haddii lagu talagalaa soomaali jirin ee lagu talagalay inay sidaa ku baabado ama lagu talagalay wiil inuu yani ka xanaysto inta kaleetana macaluulilayso haddii soomaaliya lagu talagalay ha lagu wado haddii kale ha laga daayaan leeyahay soomaaliya sida tan miyaad og tihiin wadamada leh iyo calamada ka babanaya een ee maraakiibta aad ka hadlayso dooyo yo- yani yaman ay leedahay oo ma ay leedahay meesha la yihahdaa eeraan leedahay oo makuli leedahay waa dooyo carabi leedahay wax soo daysay wax soo daya ma naqaan ma garad hadda dooyahaakaanu ka cabanayna dooyahakaan ka cabanayna anoo marka maana arag ma garad cali cabdi huurse ayuu ahaa xaliimo oo ku sugan garowe kana mid ah wariyaasha raadiyo cadaado garowe uga soo warrama ayuu uga warbixinayay dhibaato uu sheegay inay ka haysato dhanka kalluumaysiga isla puntland inta aynu ka bixin qaar ka mid a odayaasha dhaqanka deegaano hoos yimaada owr culus ee gobolka nugaal ayaa waxay ka cabanayaan biyola'aan halkaasi ka jirta cabdirasaaq axmed faarax iyo geedi faarax ayaa warbaahinta waxa ay u sharaxeen dhibaatada halkaasi ka jirta
abaarta ilaah baa keenay ilaahay baa ina ka qaadi kara ilaah aynu barino alla bari iyo een, alla kacabsi meel kasta oo soomaaliya joogto ha laga cilaamiyo waxaynan innagu isku dhimin cid inoo keentay ma jiraan ilaahay aynu dib ugu laabanno aynu barino ilaahay abaartan iyo kulaylkan keenayna mahad baanu u celinaynaa in ilaahay naga saarana ilaah baanu ka baryaynaa ha ahaatee waxa weeyaan deegaanka awr culus bantoorku hor buu uga jabay haddana ban baa la geliyey wax yar baa uu ku wirirglaynayaa oo matoorku biyo badan ma leh shantii saac siddeetan fuusto baa laga helayaa kumana filla baahida ka jidha ilaa toban deegaan baa hoos yimaada sida abaarey riimati shilim xaraare mayle qalaanqal laqlaajis yoombays sida een, dudumaale deegaan aada u fara badan wey een, ceelkii biyaha badnaa bankii waa ka maqan yaho ban iyo wuxuu u baahan yahay iyo matoor la saaro een, dhegaha yaysan dowladdu ka furaysan way cusub tahay in laamaha dowladda oo ku shuqulle ay tagaan baa loo baahan yahay inaan dhagaha laga furaysan baa loo baahan yahay in waxa dhacdada ka jidha meesha waa markii afaraad oo aanu raadiyaha ka hadalno Een, baahidu way ka jidhaa iyo abaaruhu puntland oo dhan ilaa geeska afrika waa laga dhawaaqaya shacabka dowladda waxaan leeyahay xukuumadda hadda jidha inaysan dhagaha ka furaysan waxaa lagu nool yahay puntland waxaa lagu dhisay hasha cadkeeda iyo caanaheeda waana lagu difaaca in marka xoolihii noocaas ahaa dhagaha laga guf- guf- ee, laga furaysto maahan Een, waxa weeyaan baahidana allah keenay laakiin xooluhu ankee jiraa jidha wasaarad ku howle baa jidha xanaanada xoolaha weeye wasaaradda deegaanka deegaankii waa dhumay inay wax ka qabato weeye horta waxa weeyaan dad dhima dhintay ama dhumay baa la sheegaa laakiin dal dal dhintay lama sheego dalka dalka marka siirkiisa ayaan la dhumin mas-uulnimaa nin walba saaran nin walba xil baa saaran xil buu u dhaartay hay-ad buu ka shaqeeyaa m- magaciisi buu ka shaqeeyaa Een, anaa dhigay anaa dhamay lamama baahna waxaa loo baahan yahay in la helo wada shaqayn annagu dowladda waa la shaqaynaynaa dowladdayadii weeye xaq bay nagu leedahay xaquuqday nagu leedahay inaanu gudanno waajib baanu u leenahay ayadana xaquuq baanu ku leenahay inaanu ka helno waajib baanu ugu leenahay weydiinna leh marka sidaa darteed hadda kuwa cayroobay oo sallaxaydan ankee way la socdaan waad waraysi baa laga qaadayaa dad badan oo baahi noocaasa waa jiraan xooluhu waa jiran yihiin si deg deg ah loo guntado bismillaahi raxmaan raxiim geedi faarax baa la- geedi faarax qallaab baa la yidhaahdaa anigu haatan saa maq- maqlayseen baa fayeenka reer miyiga ee cabdirasaaq maxmadow anigu sallaxle baan deganahay muddo dheer hadda waa deganaa ma garata baahida aan sheeganayo waxa weeye xoogaa un hanti un ariya baanu meesha ku haysanay macnaa oo weliba aan gaadiid lahayn arigiina eh, xanuun baa laayay sanadka aduu haatan iyo dan dadkii unbaa meesha ay ugu haray dadkii oo haatan wax haddii anugu haatan hanti oo aan u hayn oo ay ku noolaadaanin biyana ha ahaatee adiga un waxa weli waana ii kow idaacad aan imaado ama- oo ka hadlo way maanta ma garad maantana haddee dan baa ay keentay ee macnaha ma soo aadi ilaahay baa la baryaayo bili aadan weli macnaha waxugama caban waa ii kow macnaha ma garatin Eh, maamulka iyo wixii haatan islaamaba waxaan doonayaa baahidaas halkaas maanta ay keentay nin wax lagala qabto wuxuu igala qaban kara ma garatay haddee magacaygana waxaa la yidhahdaa maxamed faarax qalaab baa la yidhahdaa naanaystaabae faarax qalaab baa lagu naanaysaa ma garata anigana geedi baa laygu naanaysaa nin reer sallaxlaya baana deegaankaas sallaxlay baan ku dhashay haatana weli deganahay wixii haatan hanti aan ku hayana waa iga dhumin dadkii unbaa meesha iga jira iyagana haatan wax qiila aana u hayn sidaas ay keentay idaacadda inaan ka hadlo oo aan dadweynaha magaranaysa maamulka iyo shacabkaba iyo islaamkao dhan macnaha waxa weye meel kastaba ay joogaanba aan ogeysiiyo arrinkaas magar waxnaanaan kama qaban karo anigu haatan ilaah baan u bandhigay qaar ka mid a odayaasha deegaano hoos yimaada owr culus oo ka tirsan gobolka nugaal ayay ahaayeen waxay ka warbixinayeen xaalada biyola'aaneed oo halkaasi ka taagan qaybihii dambe ee barnaamijka xulashada waraysyada ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal markan ku soo dhowaada xubintii xiisaha badneed ee kalamaan
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warakhiyaanay waa idin salaamay waxba ma ogidiina waxbaa idiin sheegaya jid xiraayow jid furaayaan aragne jid furaayow jid xire ha isku noqon
aryaa saas maahana waa qaarax diido qaarax daayaan aragne qaarax diidow qaarax daysa isku noqon
war saas ma ee oo dhegaynsadaana qarax sheegow qarax sheenaan aragnay qarax sheegow qarax sheen ha isku noqon dhagax qaadow dhagax keenaan aragne dhagax qaadow dhagax keen hee isku noqon war xali dhagaxaan macaawin oo antareey ku raran aad degmooyinka loo qeybin ee wax miyay soo gaareen waxaa maqli jiri luqmatu subax walow kaana xajar marka saaga dhagax maa lagu quraacdi subaxaanayti af bilaaw in dhagax laga dhigi waa adagni qalan wixii ay bedeli doonaan allaahu yaclam waay aryaadhaha xalay guddoomiyaha gobolka banaadir warow soo saaray wuxuuna yidhi shacabku ha dulqaateen amnigaa la sugaayaahoo shabaab gurya ku jiraa la ogaaday meel kastoy tagaanya guri kastoy galaanna waa looga daba tegaa jeegajarraydaana qadhoob looga soo leeyahow yidhi hadda inta buryo biyo loo kala baxayo ha la adkaystow yidhi laakiin anigu waxaan la yaabanahay cadow la leeyaha waa kugu soo socdaahe iska jir weligay ma arag mana maqal waaba loo baaqay maa ka fogaareeyaanno meelli wax soo galayaa la yidhi lo' ma joogayso warnimiya unigeeki heesanime eri jarnay diyaaradii habuubaso diyaargarown ataa dowladda reer shemal gorodow laakiin dowladu meeli berendareras oogu sheegas
war waa la kala leexiyaa liiniya caanaa lagaa rabay war saas maahane waa la kala fiiqaa qob iyo moose war sidaas maahine sidii qarunbow ahaan waa ku qalaa waa ku qashiraa waaye waryaa heesta ku dhelina manaad qayaadsi waydi qayladaa bilaashayka horeysi waryaa arsaas maahina waxaa ka horraysa annaqiila dhaanta waa ku qaatu meeste shibnaga dhah wareeda waxaan idin idhi ninkaa dagi ninkaa dili ninkaa dab inu qoolayso waa laysu kala daadiya yuusan kaa didine marka hadda waxaa la yaaba in cadowgii loo digoo la yidhaahdo berri waa kugu soo socdaa ogow weliba la yidhaahdo guryahaan idinka baaraynaa kollay gurileyna iska fatashi iyonay geedlayna nuskoriba xamar walshal hiri xaafid welba madun gurijahi kaa kaatoy boondheere wardhiigleeyay ku xadgudbin wardhiigley holowdaagay u talaaban xamar tajab yaa isku aadan waa beri cabdicasiisii kaaran yaa isdhex marin yaakshid huri waha iska ilaalido shangaane xamar weyne yay tallaabo soo qaadeen dayniile kaxdayay u dhowaan barkeenley wada jirha ka leexato tibisi oo hodan ewelaysi isku dhoweyn yaa mugahe haddii degmooyinkii la kala xirxirayo xaafadu xaafadu gudbi weydo oo xaaskayga saaka suuqa ka soo adeega weysay waxaan dhihi lahay how xamaar muugaad kala xirteen xisaabtiisii xumataya xamar muugaad kala xirteen xisaabtiisii xumataye cabdulla calaaan lagaska daa gudoomiyaha gobolka wuxuu yidhi qofkii xanuunsan waxaan u diyaarin ambalaas qaada warnimayaho gobolka banaadir maanta tartankii bishii ramadaan ee ay idaacadda kulmiye qabatay gobolkuna taabageliyey banaadir zoonna ka qayb qaadatay degmooyinkii ku guulaystay ayaa maanta abaalmarin la guddoonsiiyey kaalinta koowaad waxaa la siiyey afartan iyo shan milyan waxayna ahayd degmada dayniile kaalinta labaadna degmada yaakshid oo gashay waxaa la guddoonsiiyey soddon iyo shan milyan kaalinta saddexaad xamar jajab waxaa la guddoonsiiyey labaatan iyo shan milyan degmadii asluub wanaagga ku guulaysatay ee wadajirna toddoba milyan ayaa la siiyey tartanka soo socdana gobolku waa daah fureen hana loo diyaar garoobay dhaheen war ammaano afkaaga kaagama horaysaa la yidhi raadiyo kulmiya hawshaan waa ku guulaysteen maantana xafladda waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda tuulax ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta basma caamir iyo wasiirka dhallinyarada khadiijo maxamed diiriye wallay nabadiina wallaa meesha dhex taagneed
war guddoomiyaha gobolku tartankii ayuu soo xiray xafladda maantana basma caamiru uu xil saaray war xamar in la kala xiray muxume xaafad ka mida xaalad gaara ayaa ka jirta dhulku guddoomiyaha uu hadda ka hor warka ka soo sara oo uu yidhi ha laga baxo safaarado ayaa la dejinayaaye oo marina ay ka mid ahayd taagtaag ayaa ka jiraa la yidhi indhaha maleesu shitay maye fooxaa la shidi rabaa foox armariina anaa og waxa ka jira idiinna sheegi maayo laakiin haddaad wax garatiin waxaan idin dhihi lahay how madaxdii dalku maal maahan mariina ku mashquulsana madaxdii dalku maal maahan mariina ku mashquulsana haye warnimayaho mas-uulkii ugu horreeyay ee soomaaliya ee inta loogyahay yidhaahday israa'iil xidhiir hala la yeesho maanta xilkii laga hayuubiyey agaasimo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda cabdulaahi axmed dool ayaa twitterkiisa ku qoray in xidhiir duulimaasiyadeed lala yeesho israa'iil wasiirkuna si deg deg ah ayuu xilka uga qaaday war madaxtooyada soomaaliya waxay tidhi qof yuhuudda taageeray inuu soomaaliya xilka hayo waa qalad boqol yuhuuduye rag baabiirinaayo barka u firaaye barqa laguma gaare war ninku indhacadka ma qurbajoog israa'iil ka yimid uu ahaa saas ma aheenin kalif maroona maxaatii kurbaysis ahay war heesasaas baanayigudhelaniib hal intun laygoradeey ha kalifaad maroon iyo kibire kadiid adduunya iigu kabaashay kolkaan waa kasi annaga tagsaas maahina kun jeeraan maalintii kaalay aan ku iraa kuleelkiisa jacayl ma kasaysid miyaa ay aheed war wasiirka arrimaha dibadda shirka jaamacadda arabta saa ka qayb gelayaa la yidhi madaxweynahana isagaa matelayaa la yidhi marka madaxweynuhu safarka waa ku daalay miya wareere guraceel shirkaddii beder waa gubataa la yidhi waana bas beesha oo waxantiya kuma harin hadda ka horna muqdisho xaruntii beder ku laheed qaraxiisuaba waatay ku burburtay laakiin waxaan la yaabanahay magaalada guraceel oo dad kumanaale ay ku nool yihiin oo aan hal debdebisna lahayn war reer guraceel debdemiskooda ugu weynaa cagacagafu waa war dadku inay lacag abuuraan waa rabaan badbaadana kama fikiraan marka bulshada guraceel ma waxay garan waayeen inay hal debdemis gataan war doctor shaakir canshuurta ka qaadee debdemiskaasaa laga rabaa warwar ma haysaane toddobaadkan gudihiisa shabaab sagaal wiil ay toogteen shan waxay ku toogteen yaaq baraawe afarna waxay ku toogteen kamsuuma marka wiilkii amarkooda diida jaajus weeye bay leeyihiin waxaan la yaabana axmed dheere iyo igaarkiisa beriga intay ciribyo jaan dhigeen wargeelaydu iyo elama harfantiniin sheegan amayn eri jireen intaas aan ku soo koobay ayaana sii badinne noo dhaaf nooma gunaadeen adiyaad ka tagtay war labadaas magaalada makala ka seenine amay dhumeen war ma dhumina jidka ku xirmaya ha u gafin
tawfiiqda allahayda waafajiye
saaxiibada kale maan ayay ahaayeen guud ahaan waxaa intaa kusoo gabangabeynayaa barnaamijka xulashada oo aad kala socoteen raadiyo cadaado f m sideed sideed dhibic shan mega hartis cid alla iyo ciddii barnaamijka uu sagay waxay ka daalacan karaan baraha internetka kulanahay w w radio cadaado dot com facebook iyo sidoo kale twitter tan iyo kulanti dambe waxaa idinkaga tegayaa heesta gunaanadka barnaamijka
sidii barayarow bidhawaaga subaxdii badda kaaga soo kay sidii barayarow bidhawaaga subaxdii badda kaaga soo kay burxa iyo bannaan haw boosaaso iyo bani baydhabiyo hargeysiyo berihii wajaaliyo burxa iyo bannaan haw boosaaso iyo bani baydhabiyo hargeysiyo berihii wajaaliyo mar baa laheedii meel baad le ku onkoday baryaan kala maqlayno waan idin basaasay bulsha yahay malabadba bulsha yahay malabadba baryaan kala maqlayno waan idin basaasay bulsha yahay manabadba bulsha yahay manabadba dadku seexday baadaankii markaasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay dadku seexday baadaankii markaasuu baraarugay habeenkuu barkii tegay ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuusta wakhtigay u badaano bilkolkaan maqnaadaba ciidayda bilaaniyo beeshaan xusuusta wakhtigay u badaano bilkolkaan maqnaadaba sanad buu xamuuda dadkiyaan ka birmo baryaan kala maqlayno waan idin basaasi bulsha leeyahay malabad baan u sheeyahay malabad baan sanad buu xamuuda dadkii aan ka bernow baryan kala maqlayno waanidii basaasi bulsha yahay malabadba bulsha yahay malabadba bulsha yahay malabadba bulsha yahay malabadba bulsha yahay malabadba bulsha yahay malabadba وشيهاي وانا بكبر وشيهاي وانا بكبر وشيهاي وانا بكبر وشيهاي وانا بكبر بريناي ما بريدي بريناي ما بريدي وشيهاي وانا بكبر وشيهاي وانا بكبر وشيهاي وانا بكبر وشيهاي وانا بكبر Thank you.